ciidamada puntland area waa iska joogto laakiin aan kasoo qabanna tan u dambaysa habeen hore muddo hadda aan isleeyahay saddex beri ilaa afar beri howlgalkaas ayay ciidamada danab ku jireen oo ay ku baadigoobayeen niman khawaarij iyo iska wada khawaarija danada way sii kala dhibdhibaato badan yihiin eriyada wayaanta magaala niman runtii gacan kulul oo aada u dhib badan ku hayay way ku daba taagnaan muddo aan isleeyahay saddex beri oon kala gool ahayna xidhiida howlgalkii marka habeen hore u qabsoomay nimankii oo meel degan oo maaragta barnaamij habeennimo ayay ciidanka danab ka howlgaleen dagaal baana meesha ka dhacay inta aan huba khasaaraha qolada khawaarijta afar nin oo taliyihii ku jira nin layihahdo mumin dheere oo caana oo deegaankaas walimaal looga garanayo uu kow ka yahay arrintaa dadka shacabka eriyada way ogyihiin ilaa buulaxaaji lagta ilaa iyo mataqaana eriyada iyo ilaa kankiroon operationku saddexda habeenba si toosu ka socday laakiin habeen horuu si dhaba gacanta laysu saaray inta aan hubana geeridu halkaas qayb baa ku dhimatay qaybta labaad waa duqayn wixii firxadkooda ay markii dagaalkaasi dhacay kadib firxadeen lagta gudaheeda ka dhacay oo ciidamada soomaaliya iyo kuwa caalamka iskaashanay ay ku sameeyeen duqayn cirka ah meeshaana khasaare aada u fara badan baa ku dhacay sida uu ii cadeeyey taliyaha ciidanka danab jubbaland korneel carab ilaa iyo shan ama lix dambe geeriyooda halkaa way xaqiijiyeen tiradii dad toban gaarayo oo weliba xasan yar nin isna laga sheegay oo teliye horina yaa eriyadaas maaragtay nimankaas gacankooda ilaahay ku cadaabay oo ku iqaabay hawshaasi marka habeen hore sidaasay u dhacday marka laysku daro duqeyn cirka iyo markii laysku daro weerarka ciidanka danab ay fuliyeen oo mid ahaa mid qorshaysan marka sargaalkan aad sheegtay muumin dheere xaggee isaga lagu dilay ma ciidamadaa dilay mise duqeyn ayuu ku dhintay maya wuxuu ku dhintay weerarkii hore habeenimada iyagoo maaragta meel degay oo jiif ahaan ah ay ciidanka danab ay ku galeen buu muumin dheere ku dhintay meydku saddex uu kamid yahayna meydkiisa waaba la soo qaaday waxaa looga keenay bulshada kismaayiyo eriyadana la keenay saddex uu isagu kamid yahay laakiin intoodii kale meeshii kaga yimaadeen runtii howlgalkaasi howlgal aada iyo aad dadka shacabka iyo guud ahaan deegaanka iyo maamulka jubbalandba loo soo dhaweeyey buu ahaa nimankaasi niman deegaanka dhibaato badan oo aada u tala badan runtii ku hayay bay ahaayeen marka howlgalkaas saasuu u dhacay adeeg aada iyo aad burbuuna kusoo dhammaaday xaggee marka howlgalladaasi ay ka dhaceen adigu de waxaa igi kara ere buuraxaaji barjalla xagga haddii layihaha barjalla u jiif xaggan haddii layihahdo mataqaana waxaa lasoo gaarayaa meesha la yidhaha kantiroon lagta gudaheeda oo duqeynta laba meelo me yani eriyada buuraxaaji oo ilaa soddon kilomitr isku wareega iyo barnaamijka habeenadan o dhan saddexda habeenba ka socday laakiin de xoogiisu habeen hore iyo maaragtay si fiican u qabsoomay waa tahay dabcan haddii dagaal uu dhaco labada dhinac khasaaraa kala gaaraya dhankiina maxaa khasaaro soo gaaray waa runtaa dagaal hadduu dhaco khasaara uu dhacaa labada dhinaca laakiin haddana qadarka ilaahay ciidankana runta ciidan aada u tababaran oo habeenimo waa garan kartaa duulahaya oo socda oo yani xogtoodii iyo informationkoodii u dhamaystiran yahay ayuu ahaa mana doonaya ani waxaan jirin de inaan ka hadlo ciidanka jubbaland ama mataqaana ciidanka danab ee qaranka soomaaliyeed wax dhaawac iyo dhimasho oo leeyihiin man kaliyona iima sheegin aniguna xoogaal kama yihiin mana jirto gartay marka barnaamijkooda si amniga oo nabad ahoo seefa dhamaaday runtii ilaahay baana uga mahad celinaynaa hawacay qofka waalimkii inta badan khasaaruhu isaga u badnaanayaa nimankaasi niman dalka iyo dadkii diintaba dhibaato weyn ku hayo weeye marka insha allahu sidii hawshan loo bilaabay muddo hore january asle labiiyo labaatankeedii waayana waa daba joog waa waa joogta ciidamada jubbaland ama commandos ahaadaan ama ama mataqaana daraawiish ahaadaan ama boolis ahaadaan khawaariji iyo jubbaland dhexdooda waa laga baxay waa tahay dhanka shacabka maxaad noogu sheegi kartaa khasaare soo gaaray maadaama deegaanadaasi ay ku nool yihiin dad xool dhaqato ah
shacabkooda de waa dadka la xoreynhayo dhibaatada laga dulqaadahayo iyagaa informationka aan la wadaagayno iyagaa nahagahayay iyagaa talooyinka informationada iyo koba meeshay cag dhigaan ee lala wadaagahay ciidanka ciidanka jubbaland sidiisaba iyo shacabkuna si boqol kiiba boqol ay wada shaqayn u leeyihiin ma jiraan wax khasaara oo shacabka soo gaaray haba yaraatee waa tahay deegaanadii lagu dagaalamay xaaladooda waa sidai marka hadda bulaxaajiyana waa xigeeda xaaladooda way degan tahay nimankii waa carareen eriyada wayaanta oo dhan ciidanku cagtu soo mariyey ilaa jalaa cabdalla kasoo dhaceen markii dambe ee rugmaalkooda ahayd bulaxaaji kanjiroon kaxaani eriyadaas oo dhan mareenba jalaa cabdalle kor kaga yimaadeen si nabad ahayna usoo gudagaleen insha allahu wax dhibaata oo ku dhacayn ma jiro deegaankaasina runtii inuu nafiso oo dee dhibaatadii ay nimanka nimankaas madaxayaashii ku hayeen ay ka nafisaan baan rajo badan ka fidna aad bayna shacabka ugu soo dhaweeyeen qaybo aan maaragtay xidhiir kala samaynay maaragtay aan ismaqalay